Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Hirshabelle ayaa magaalada Warsha ka daafurtay mashruuca dimuqraadiyeynta isla xisaabtanka bulshada waxaana taabagelinaya hay-adda FCA taasi oo loogu talagalay in lagu horumariyo degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe. Munaasabadda lagu daafurayo mashruucan ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiiro, ururada bulshada rayidka iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha horumarinta bulshada. Gudoomiyaha degmada Warshiiq ee maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe, Maxamed Xasan Mataan iyo Door Xasan oo ka socday hay-adda FCA ayaa si wadajir ah uga warbixiyay muhiimadda mashruucan.
haddaan u imaado mashruucani haddadani aan halkan maantayto ugu madlanahay eh, furitaankiisa ee la yidhaahdo horumar ama loo soo gaabiyo horumar Een, waxaa fangaraynayaa een, qo- een, ah, sanduuq la yidhaahdo s s f ama somali stability fund f c a waxay ka tahay ma aragtay een, ah, fuliye waxaa sidoo kale nagula jira mashruucani laba hay-adood oo maaragtay een, soomaali ah ama local n g o waxyaabaha loogu yeero oy maaragtay ugu horeyso soyden oo aada deegaankan uga shaqeysa oo nagala shaqeyn doonta hirshabelle iyo sidoo kaleeto een, ah, hon center hay la dhahayo oo nagala shaqeyn doonta dhanka galmudug maanta waxay inoo tahay maalin farxadeed oo maalin aada u weyn ah oo aan ka hadlayno eh, mashaariic aada u waaweyn ee degmadan warshiiq eh, heshay waxaan leenahay guul inoo tahay in eh, wasiiru dowlaha oo maanta uu noo daah furayo barn- mashruucaas eh, eh, dimuqraadiyeeshinka iyo eh, ah oo local governance-iga and accountability-ga waxay inoo tahay guul weyn in wasaaradda arrimaha gudaha ay na kor joogteynayso haddii aan nahay maamulka degmada ama kolaha deegaanka Ee, mashaariicdina ay saan oo kale isu daba taal waxaan leenahay guul waayo waxaan rabnaa inaan ilaahay uga mahad celino ee, guushaas weyn oo aan haysano Ee, sababtuna ay tahay ee, golaha deegaanka maamulka la doortay ayaa keenayo haddaysan ka jiri lahayn warshiiq ee, maamul la doortay mashruucan ma imaan lahayn iyo mashaariic badan oo aada u fara badan wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Hirshabelle Mudane Maxamuud Axmed Gacal oo daafuray mashruucan ayaa bogaadiyey.
haddii aad xataa ka seexato cid kuu hadlaysa ma leh marka golayaha soo doorateen ayagana guddoon doorteen waa inaad la xisaabtatiin doctor wuxuu dhahay waa concept basis mashruuca haddaad iska aamustaan waxaa imaanaysa in meelo kale laga- looga faa'iiso cidda soo jeedaa ka faa'iisaysa marka waxaan ka rajaynayaa reer warshiq waa dad xadaadad fiican leh laakiin galay gaab dheer galay gaabka inaan ka soo baxdaa rajayn haddii ilaahay Mashruucan laga daafuray degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta fahamka nidaamka dimuqraadiyeynta isla xisaabtanka bulshada.